xafiiska dhaqaalaha degmada xudur iyo weliba usoogolaha deegaanka degmadaas hambandhikana warbixin ku saabsan xisaab xirka dhaqaalaha lagu qaaday degmada xudur litiibilo lahdhaafi golaha deegaanka degmada xudur iyo weliba uu soo bogaadiyey sida hufnaanta leeyoon kobciyaayana dhaqaalaha degmada gudoomiyaha degmada xudur cilan duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamuud iyo weliba uu iska faahfaahiyey xisaab xirka dhaqaalaha degmada xudur litibilo lahdhaafi walina uuse sharxay goobo laa ku aruuriya dakhliga iyo tirada la kubiyey qasnada iyo qaabka lan isticmaalay aan kubaadageeka sharkikayn caadigahay ee golaha deegaanka waaldan oo kala fadhigi oo una mayl erais kasuubiyaani isla xisaabtan iyo xisaabhir kasuubiyaani mayl erais lamada bilood anka dambeyti iyo guud ahaan liti bilood hatanka dambeyti oo dakhliga degmada haanharooday iyo walaayabahi iyo walaayanohayne oo mayl erais golaha deegaanka una ku doonnay waana su-aalo badan lakuweydiiyey xafiiska maaliyadda su-aalo badan lakuweydiiyey iyo qaabka walan bahayaan iyo nidaamka ka bahayaan iyo walayaale iyo walaha galabu lasku weydiiyay marka ma fadaana intuuna bulshada la wadaagna guud ahaan degmada xudur bulshadii qofkii anshuur bixiye eh iyo qofkii anshuur bixiye aan haynaba antuna la wadaagno fadaana mayl erais financial kind mayl erais oo dawlad hoose ahaan degmada xudur si simple socotaan balle inka horeytay oo sanadkan january yaha gudbayni mayl erais maha gudbaynayha walaayahana galay iyo walaaynoobahi balinkoreysa january ha gudbayni laakiin balooyinka kale ma ha gudbayna macnaha may go'aansanay ka maamul ahaan intuuna libiloodla kawaalo lix bilood kasta mayl erais walowna accountkayna ka jara walowna biini mayl erais walahana galayba intuun bulshada la wadaagna yaa kawada ballanni hatana maysubidowna haddii laayara marka sanadka dhammaada balatum ilamaad lukubaha sanadkan dhammaada markaasay iyo hatana mayl erais litan bilood qaybtan hata ballan julaay ku bilaabatay intuuna bulshada la wadaagno fadaana liti bilood hata la hadhaafi january februario mars april may june litaasay bilood mayl erais xafiiska dowladaha hoose canshuuro la aruuriimaynagdana iyo mayl erais guud ahaan inti la aruuriyey account dowlad hoose ha ka dhigeeno oo mayl erais shaqaalo dowlad hoose qof reer hudur ah ku qaadeen may nagatay litaas bilood bal kasta walaay harooda may bahaayey qarshaad bahaaya jaraan harunta degmada ka bahan harunta gobolka ka bahan shaqooyin securit iyo shaqooyin oo nadaafada halka qabado ad walaayla qabado deegaanka laku qabado yana may ka bahaayana tuma ilaa makun may nagatay markan liti bilood tirada guud oo batayna may nagatay tuma ilaa makun lama boqol iyo sagaalun dhibi lidii siyeed iyo may ka batay may la eraayo hoolooyinka shaqa oo maamulka haayaan nadaafad haatay securit haatay degmo iyo gobol dhammaantee may la eraayo yaa ka bahaan walowna hata accountka dowladda hoose ninka jara mayba waa labaatan kun boqol toddobaatan ili dhibi lili iyo hata accountka dowladda hoose yaa ninka jarta litibilood hata laha dhaafi markan bulshada markan may fadaana intuun arrintasay luwadaagna